Deegaanka lambar konton oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose ayaa waxaa lagu heshiiyey laba beelood oo walaalo ah isla markaana beeraley ah, kuwaas oo diirada ku dhex martay gobolka Shabeellada Hoose. Madasha lagu heshiisiinayay labadan beelood ayaa waxaa goobjoog ka ahaa odayaal ka socday labada beelood, mas'uuliyiin ka tirsan Wasaaradda Gaashaandhigga Soomaaliya, Guddoomiyaha Gobolka Shabeellada Hoose iyo marti sharaf kale. Guddoomiyaha Gobolka Shabeellada Hoose Maxamed Ibraahim Bare ayaa faahfaahin ka baxshay xalka laga gaaray dagaal beeleedka.
Gogashii ayaa maanta waxaan ku guulaysanay Fadhila Alxamdu in odayaashii dhaqanka qaybahoodii kala duwanaa ay noo fududeeyeen ayagoo tanaasul badan isku sameeyey ayagoo isku dhimrin sameeyey ayagoo maxaa la lahaa isku maxaa la lahaa isgarabsasho inoo muujiyey kuna guulaysanay in maanta aan gogashii halkaas aan ku soo xirno khilaafaadka waxa u badan ee ka taagnaaya waxay ahaay waa dhanka biyaha dhibaato badan ayaa waxay ka jirtay biyihii maadaama kanaaladii imaanayey dhanka lambar konton ay xirnaayeen annagoo iska garabsanaynana waxaan rajaynaynaa insha allah dhanka biyaha in lasoo dhammaystiri doono ayna imaan doonaan ilaa laamiga biyaha Taliyaha Kuutada afar iyo tobanka Oktoobar Gaashaane Sare Nuur Maxamed Gaabow iyo Xildhibaan Xuseen Cali Xaaji oo ka tirsan Xildhibaanada Golaha Shacabka Baarlamaanka Soomaaliya ayaa si wada jir uga hadlaya muhiimadda ay nabaddu u leedahay bulshada.
nabada naas la nuugala horaa loo yidhi annaga haddaana ciidamada qalabka sida waxaan u taagannahay tilmaantayna waa waa nabad mar walbana mas-uuliyadda naga saaran ciidankayna eh, ciidam ahaan aniga bulshada iyo qaybaheeda kala duwan inay nabad ku noolnoolaadaan iswalaashadaan beerahooda wada tabcadaan intaas inaan ka shaqayno waajibkana saaran intaas waaye annagana waxaan diyaar u nahay kuwa hadda aan, aan la joognana sidaan ula shaqaynay oo amnigooda aan u shaqaynay inay us dilaan aan u diidnay kuwa kale ilaahay ma ma yidhaahde kuwa kale oo meelaha kale ku dagaalamaan inaan gaarno dib u heshiintiisu aan ka shaqayno guddoomiyaha gobolka maadaama uu guddoomiyeena yahay waxaan diyaar u nahay yaaq beri weyn inaan kula tagno qoryoolii aan kula soo dhammaystirno waana dhammaanaysaa muhiimadda ugu weynaa waxay tahay gobolkan shabeellaha hoose inuu nabad ahaado nabad wax ka muhiimsan ma leh sababtoo haddii nabad la noqdo dalkan waa sii dhismaa marka waa arrintaas waxaa kaloo noo dheer ciidamadii iyo guutidii gorgor iyo guutidii eh, ii sheegay afar iyo tobanka oktoobar dhammaan waxaa u- waxay u joogaan howlgal in la sameeyo gobolkan Heshiiska beelahan ayaa kaalin ka qaadan doona in beelaha ay si nabadgelyo ah u tabcadaan beerahooda.